Xoolo-dhaqatada degmada Ceel Baardheyo gobolka Bakool ayaa sheegay inay baahi u qabaan in xoolahoodu ay helaan tallaal iyo daaweyn degdeg ah si looga hortago cudurro halis ah oo ku dhici kara xoolaha maadaama lagu jiro xilli kulul ceelasha ay biyaha ka cabbaan xoolaha deegaanka ayaa kuwa mararka qaar halis caafimaad uga imaan karto daaweyn la-aanta iyo kulaylka jira dartiis waxaana halkaasi booqday iskuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya ee degmada ceel barde si uu u ogaado xaaladda ay ku sugan yihiin dadka xoolodhaqatada mid ka mid a xoolodhaqatada degmada ceel barde ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka caafimaad ee ay xoolahoodu qabaan waxauna codsaday in daawada xoolaha la soo gaarsiiyo
askar baanahay xoolihii baan wadnaa ceelka marood ilaan joogaa degmada ceel barday xoolihii abaar baa gashay way rafaadsan yihiin cudurna waa ku dhex jiraa waxaan codsanaynaa marka daawadii iyo xanaanadii xoolaha in si deg degana loola soo gaaro baahi unbay uun tirsanhayaan baan kolley u malaynhayaae xanuun uun kaga dhacaya tiirka iyo xubnahan wey markuu caatoobo oo dhacaankiisu tago unbuu dhimanhayaa uu weydoobo oo hargi iyo lafii bas ay hadhaan iskuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed ee degmada ceel barde ayaa dhankiisa sheegay in dadka xoolodhaqatada ah ay wajahayaan xaalada adag oo dhanka caafimaadka xoolaha ah waayahan waxaa jiray cabasho badan oo ka imaaneysay dadka xoolodhaqatada ah oo ku saabsan xanuuno haleelay xoolahoodii kuwaas oo ma garanaysaa ku saabsan dhanka nafaqa abaaraha iyo ma garanaysaa dawala-yn badan oo ay tirsanayeen sidaa daraaddeed waxaan maanta joognaa ceelka marodule waxayna bulshada ka cabanayaan cudurro badan oo ku saabsan dhanka ma garanaysaa cudurrada ku dhaca dhanka neefmareenka oo ma garanaysaa cudurrada sidii loo yaqaan sidii sababka oo kale iyo ma garanaysaa cudurrada ay shirinta keento waxaana ma garanaysaa jirto ilaa laga soo bilaabo kun siddeed tobankii degmada ceelbarde laga fulin wax tallaala oo ku saabsan oo hortaga cudurrada ayada ah wax daweyn oo qaab loo fiicana lagama qabanin sidaa daraaddeed waxaan halka ka codsanaynaa bahwadaagta wasaaradda xanaanada xoolaha ee ka shaqeeya caafimaadka xoolaha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda koonfur galbeed iyo midda federaalkaba in magaranaysa degmada ceelbarde bulshada ku nool xoolaqatada ay u baahin tallaala iyo daweyn degdeg lala soo gaaro waqti hadda lagu jiro waa waqti kulul oo abaara sidaa daraaddeed xoolihii ma garanaysaa nafaqadooda waa iska yartahay markuu neefku ma garanaysaa nafaqalaan ku dhacdana waxaa cudurro badan bugu fududaanaya inay ku dhacaan oo difaaciisa yaranaya sidaa darteed marka waqti xaadirkan xooluhu waxay u baahan yihiin daawooyinka nafaqooyinka iyo tallaalada ka hortaga cudurrada